barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsanna dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha mey waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan maanta idinku haynana waxaa ka mid ah waalid ka sheekaynaya culayska maaliyadeed ee uu dareemayo xilli uu wiilkiisu tahriibay dhowr iyo labaatan cisho kadib ayaa lambar kale laga soo garaacay lambarkiibaan dadkii weydiiy lambarkani waa xaggee markaasaa lagu yidhi waa liidiya waan ku ceshay waan garaacay waan ku ceshay wuxuu igu yidhi aabo waxaan joogaa liibiya meeshaan joogo waa liibiya magafaan la joogaa lacag baa la doonayaa
sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a gabadh da'yar oo ku nool magaalada boosaaso oo hirgelisay xa urur gacan siiya dadka naafada ah dhaqaale mahayn sax waa su'aal muhiim in la isweydiiyo ma jirin xataa qof markaa idhaha riyaal qaado aniga xataa ma shaqeeyo mushahar xataa ma qaato waxaa macquula bisha xataa inaysan hal doorar isoo gelin taa macnaheedu maaha inaan markaa riyadaydi oon lahaa inaan awlaaddan badbaadiyo inay iga hor istaagto dhinaca heesahana barnaamijka waxaan maanta idinku haynaa
dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa
caasha eh, de waa hiba nuuro weeye markaan hiba nuuro soo xasuustana adnoo ku soo xasuustaay aad iyo aad oo weliba hibanuuro maalmahan halkanay marti noogu ahaydoo toddobaadyada soo socdaana idaacadahay ku maqli doonaan dhegaystayaashana maqla sheekooyinkaasi qodobo kaleba dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta hiba nuurana kolba heestana halkan aad ku maqli doontaan caweyska washington waxaa laga yaaba maalmaha soo socda inaad ku maqashaan haatanse qodobadii warka dunida ugu doorka roona goobjoogayaal iyo saraakiil dhinaca amniga ah ayaa v o a u sheegay in weerar lagu qaaday xarunta booliska wadooyinka ee muqdisho nin ayaa la sheegay in uu qarxiyey baabuurkaasi oo ahaa ismiidaamiye mid kale ayaa isku dayey in uu xarunta galo ka hor intii aysan boolisku toogan sida ay sheegeen saraakiisha amnigu shaqaalaha caafimaadka ayaa v o a u sheegay in ay xaqiijiyeen dhimashada shan qof saddex iyo toban kalena ay dhaawacmeen saddex ka mid ah dadka dhintay ayaa la sheegay inay booliska yihiin ra-iisul wasaaraha dalka cameron dav waa ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa ka digay intii uu socday hadal uu isniintan maanta ah jeedinayay inay sare u kici karto halista dagaal haddii ay britain doorato inay ka baxdo midooda yurub aftida lagu wado in la qaado laga qaado dadweynaha dabyaaqada sanadkan cameron ayaa hadalkan weyn ee ku saabsan amniga qaranka waxa uu jeediyey isniintan maanta ah kaas oo loogu yeeray dabaysha ololaha ku saabsan in laga yaabo in britain ay ka baxdo midooda yurub
duhur wanaagsan idilahaantiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o caasho waxaa jira dee waayadan waxaa laga yaabaa in bara- barnaamijyada qaybtoodaynu marar tahriib ku yar eegno Een, dhibaatadaasina waa mid ka mid a duruufaha ugu adag ee dhalinyarada iyo waalidkaba soo food saara aad iyo aad weliba ismaaciilow eh, nin la yidhaahdo magafe ayaa soomaalidii dhexdeeda caan ka noqda oo haddana wadnaqabad ku noqda oo magafe marka reerku maqlaan jahroday dhigaan aad iyo aad marka sheekadan maanta waxay ku saabsan tahay nin ganacsada ah oo la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed maxamuud Een, wuxuu ka mid yahay ganacsatada yaryar ee gaar ahaan sariflayaasha ah ee ku nool een, magaalada boram ee ka shaqaysta halkaas wix- wiilkiisa ayaa tahriibay marka wuxuu ka sheekeynayaa wiilkiisu markii uu tahriibay iyo culayskii maaliyadeed ee soo food saaray iyo dee la- mararka qaar waxaa la weydiiyey lacagta uu haysto ama intan yare uu celceliyo dee nolosha ku iyo inta dambaro wiilka uu rabo iyo inta wiilka ra- rabo isma kafaynin inta wiilku rabaa ka badan xitaa hadduu intan siiyo oo weliba waxaa ismaaciilow aad la yaab u siilay eh, ninkan la yidhaahdo magafe waa qof maahana waa koox magafe loogu yeeray oo magacaasay qaateen magafe soomaalidii wadnaqabadu ku noqdo mar haddii uu soo waco ama ilmahaagii baa maqan ama xoolahaagii wixii aad hayso o dhan baa maqan mararka qaar labadiiba way maqan yihiin mar labadaba iska dil marka bal haashim sheekh cumar good waraysiga uu la yeeshay aan dhegaysano cabdiraxmaan maxamed maxamuud wuxuu ka mid yahay ganacsatada yaryarka ah ee ka shaqeeya sarifka magaalada boorama cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay waalidiinta ay dhibaatadu ka soo gaadhay ubadkooga oo tahriibay wuxuu ka warramaya waayihii ka qabsaday wiil uu dhalay oo tahriib u galay yurub wiilkaasi oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee ku yaala magaalada boorama bal waxaad noo faahfaahisaa dhibaatadii kaa qabsatay tahriibka wiilkaaga iyo goortii aad ogaatay in wiilkaagu tahriibay haashimow horta waxaan ahay nin reer bowrama saad u sheegtay laakiin ganacsada mahiya waxaan ka shaqeeyaa meherad yar oo sarifa inamada aan dhalay inanka curdad inanka ku xiga ayaa bishii sideedaad ee labada kun iyo shan iyo tobanka aan waayey maalin maalmaha ka mid ah bishii sideedaad lixdeedii bay ahayd maalintaas waan garanayaa waan waayey waxaa lagu inankii amiin caawis maanta soomuhu in qadadii markaasaan kuri kulley meelahaas uu ku maqan yahay ama cashiro soo diyaarinaya wuxuu ahaa arday dhigta dugsiga obaya binu kacab galaaskiisa labaad buu ahaa dugsiga sare fasalka labaad buu ahaa kadib waxaan ogaaday markaan waayey habeenkii inuu ninka baxay dhalinyartii saxaabtiisa ahaad ayaan raadiyey asxaabtii waxay ii diideen inay ii sheegaan ninkii halka ku dambeeyey laakiin iyagu ogayn muddo bil ku dhowaada markii uu kasii maqan yahay ayaa maalin layga soo miskuuliyey lambar layga soo garaacay suudaana dadkaan weydiye waxaan ku dhi lambarkani waa xaggee warkaas lagu waa suudaan markaa waa naxay naxdintii ugu horreysay markaas ay ii timid horta naxdintii kadib waan ku ceshay mise isagii baa iga qabtay wuxuu yidhi aabo suudaan baan joogaa waan ka aamusay haddana ku celi baan is idhi waayo waxaan doonaya inaan balkaa suudaan ku reebo Een, lambarkii wuu dhici waayey haddana mise dhowr iyo labaatan cisho kadib ayaa lambar kale layga soo garaacay lambarkiibaan dadkii weydiiye oon lambarkani waa xaggee markaasaa lagu yidhi waa liidiya waan ku ceshay waan garaacay waan ku ceshay wuxuu igu yidhi aabo waxaan joogaa liibiya Een, meeshaan joogo waa liibiya magafaan la joogaa lacag baa la doonayaa waxaan idhi lacagta la doonaya waa imisa wuxuu yidhi waa shan kun oo doolar anna shan kun markaa ma hayo de kumana shaqeeyo Een, intii ouna teginna wuxuu odhan jiray bajaajyar ii iibi bajaaj tan lagala shaqeeyo magaalada ii iibi iskuulkaan iska daayay Een, dee waxaan ku yidhi bajaajtaasi lacag uma hayo horta kadib waxaa dhacday dee raada aan galay lacagtii shantii kun sidaan kusoo heli lahaa wax kaloo ii yaallaa ma jiraan Een, dadkii ehelkii baan u qayshaday waxbaan raaraadiyey aniyo islaantuba Een, ilaa markii dambe waxaan helay shantii kun inaan soo helno kadib waxaa dhacday markaan shantii kun soo diyaariyey een diray ayaa ninkii waxaa la xaadirin waayey lacagtii waa laga xaadirin waayey. anna iga baxday isagiina way gaadho weyday Een, muddo yaro gaaban waxaa dhacday shantii kun waa la xaadiriyey wuxuu yidhi waan helay waa lana qaadayaa kadib waa la qaaday waxaa la geeyey caasimaddii liibiya tripoli tripoli markii uu galay hadalka hoos buu u dhegayey markaan la hadlo maxaa dhacay markaan idhahdana haddilaanaan leeyahay buu odhan jiray Een, muddo halkii joogay wuxuu yidhi lacagtii doontaa la doonayaa haddana haddana lacag danbaan raaraadiyey anu lacag man haysan lacagtii ilaahay wii soo siiyey mar dambe haddana Een, markii aan lacagtii diray doonta muddo yar joogay ayuu yidhi caawan baxanaa habeenkii oo dhan baan ducaynayay
cabdiraxmaan maxamed eh, maxamuud ayuu ahaa oo mid ka mid a ganacsatada yaryar ee sarifka ka ganacsada ee ku nool magaalada boorama wuxuu u warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ismaaciila waxaan maqli jiray wiil iyo waalid kala warla Aad iyo iyo nimaad dhashay kuma dhalin haddii ubadkan tahriibaya ay og yihiin xanuunka waalidka uu maraayo way la qaybsan lahaayeen oo waxay dhihi lahaayeen een, tahriib ha naga ahaado halkaasa naga joogin xanuunka iyo werwerka iyo walaahowga iyo habeenna aan habeenno aanu seexanayn haddana ma ka shekeynayay dareenka qof walba way taabanaysa daal baana ka muuqda weliba ilan qof cilmihiisii la haysto dhaqaalo badan aadan u hayn oo haddana aadan hubin haddaad dhaqaalihii bixiso xataa in cunugaagiyo badqaba uu kuusoo laabanaya aadan hubin waa xanuun iyo daal weyn waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a dhinaca magaalada boosaaso ismaaciilow haddaanu eegno xafsan nuur ibraahim gorrood baad dhegaysanaysa waa gabar aad u da'yar waxay ku nooshahay magaalada boosaaso waxay hirgelisay urur ka shaqeeya een, daryeelka caruurta naafada ah.
waan gartay waa caruurta aadka u dhiban ha aada u dhiban ee naafada ee u baahan in daryeel loo fidiyo marka xaflad ay ku daahfurtay een, uh, mashruucaasi amaba hay-adaasi kaalmeynaysa caruurtaasi waxaa ka qayb galay xildhibaano ka socday golaha deegaanka degmada boosaaso ganacsato iyo culimaa udiinka waxaa xafsa la kulmay wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf maal maalmaha ka mid a horta waxaa jirtay een, cunug yariisaan arkay horta curyaana cunugaas waa cunuga aan fikradda ka aasaasay wuxuu degan yahay hadda magaalada qardho waa halkaa markaas waxaan joognay xilli xagaaga maalin maalmaha ka mid oo xilli ciiday ahayd ayaa waxaan arkay islaan islaantaasoo u qareymaysa masaajidka dhexdiisa dadka yacan u weydiinaysa in sadaqaya waxyaala la siiya xilligii sakada halkaasaan ka baxay gurigaygan ka tegay reerka deris baan ahayn waan booqday reerkii waxaan arkay xaaladda reerka ku sugan yihiin aabihii oo curyaana iyo ilmihii raayo curyaana runtii aad baan uga murugooday habeenkaasoo dhan baan fikirayey dad badan baan la xiriiray ururo ururo yacni een, iyo injiooyo ka dhisan gobolladeena waxaan su-aalo weydiiyey ma jiraan koox u qareenta carruurta naafada wax jawaab dhaba isiiyey ma aysan jirin waxaan kusoo noqday gurigayga habeenka dhan waxaan ka shaqaynaya maskaxdayda markaa waxaan la tashtay gabadh saaxiibtii hadda een, dadkii ururka ila ahaase ka mid ahayd ku walaale ka waran bal haddaynu samayno gurub u dooda koox u dooda carruurta naafada si aan u badbaadayna mustaqbalkooda ugu yaraan shaqsi ama laba shaqsi intay doonta ha qaadato halkaasaan horta aan ka abban qaaday kadib waxaan imid een, boosaaso markaa magaaladeydii ahayd wiil baa jira oo igula taliyey inaan horta ururkan diiwaangeliyo halkan aan imid waan diiwaangeliyey koley kalama kulmin markaan diiwaangelin wax dhibaata kalama kulmin ha noqoto ge- degmada ama ha noqoto gobolka ha noqoto dowladda hoose wixii canshuuraad iyo layga rabay dhaqaale mahin sax waa su-aal muhiim in la isweydiiyo ma jirin xataa qof markaa idhaha riyaal qaado aniga xataa ma shaqeeyo mushahar xataa ma qaato waxaa macquula bisha xataa inaysan hal doolar isoo gelin taa macnaheedu maaha inaan markaa riyadaydii oon lahaa inaan awlaadan badbaadiyo inay iga hor istaagto dad ayaa jiray markaa isla maalintaaba markaan go-aan ka gaadhnay sanduuq waxaan furnay aan ugu magac darnay inaan sanduuq waxaa jiray akoon aan u sameynay carruurta nafda aan lacag lacag lacag yar ugu ugu aruurino qofkiiba wuxuu bixin jiray shan doolar isla maalintaa toban cisho waxaa iisoo xarotay lacagta todobaatan doolar gaadhaysa safarkaygayga waxay noqotay hoteelka aan degayay iyo waxaasaan ku kharash gareeyey kadib haddana waxaa jiray wiil oo markaas ka mid ahaa asxaabtii fikradda yacni ila wadaagtay isagaa markaa dhaqaalaha i siiyey markiiba waxaan diiwaangeliyey ururkayga way jirtay hadda inaan in badan maxaan socday cagihii xataa biyaha ay galeen xillig magaaladu ay kulushahay dhibaatooyin faran badan la kulmay laakiin taas macnaheedu maaha een inaan ka qoomamaynayo waxaan ogahay dee qof kasta markuu jaranjarta korayo ama markuu rabo inuu wax qabto inuusan hal mar dufcawn halkii qofkii yani inuusan horumarkii durbaba gaadhaynin waan ogaa waxaan o dhan inay igu dhacayaan waayo xanaaninta ee dhallinyaradaas ee aad buu bana u badanaysaa waa dhallinyaro curyahamiina ma jiraan ee baabuur ama ee baaskiilo loogu talagalay oo dhallinyaradaas aad u iibisay masaj dhaacid kaa caawis waa run laanno cunugani wuxuu u baahan yahay qof dharkii ka bedela intaan anigu meesha ku haya wuxuu u baahan yahay qof suuligii geeya waxaa laga yaabaaba inuu gacmihiisa ay laalaaban yihin lugihiisa ay laalaaban yihiin ama inuusan waxba calaalin karin waa kasoo qaad waxa ku dhacda cudurka dabeysha la yidhahdo kooxda haddaan hayo ama aan diiwaangeli saas u badan yihiin way jirtaa eh, inaan kuraas iibiyey oo gaadhaysa een, maxaan- ilaa sagaal kursi kuraastaas cidiigama caawin fikradda anigaa horta keenay walaalow horta barnaamijkan markaan qabanayay horta kalama tashan hooyada iyo aabahay waan iska dhaqaaqay dee waad garanaysaa dhallinyaronimada iyo qofku markuu rabo inuu waxyo shaqaf baa jira yacni shaygan baan u baahanahay waxay haysay maxaa la yidhaahdaa xamaasad halkanaan ka baxay een, horta bangiga salaam banki baan aaday oon barnaamijkay u bandhigay adugu shuruudahay igu adkeeyeen isla markiiba anigoo maalin fikirayo oynaya waxa imid wiil aan imaatinu yidhi walaal goorma xad adigoon tallaabo qaadin maxaad isku dhiibaysaa bal ku eg barnaamijkaaga fikradahaaga u bandhig inaad deen ka qaadato sa- een, dahab- een, shirkadda kale oo ah dahabshiil halkaasaan ka baxay dahabshiil baan u tegey shuruuduhu markaan akhriyay shuruudahooda wuu ila fududaaday waxaa ka mid ah inaan guriga rahmado halkii baan kasoo ordan kuhi hooyo gurigaan rabaa inaan rahmado hooyo marka way qososhay ixtimaad waa la tabaan hooyo maya dee hooyo saan ummaddan u caawiyo saan yacni aniga fikradayda iyo een, u bandhigo ummadahan laasim inaan helaa lacag adigana hooyo dhaqaale ima siin kartid dee anagana faamilkeena waa faamil noloshooda dhexdhexaad ay tahay soo marka dee waxaasoo lacaga hal mar ima wada siin kartaan waxay tiri haddaba aabbaha u sheeg aabbaha umaanan sheeg halkanaan ka orday barnaamijka waan soo dhammaystirtay waxa iga maqnaa un inaan qaato gurigii gurigana marka anaa hayay oo guriga waxaan ka ahaa markasta qof mas-uula anaa guriga yacni sabarloogada anaa hayay waxay igu dhaheen noo keen aabbaha halkaasay sheekadu marka bilaabatay doodii iyo xurguftii dhex martay hooyada iyo aabbahay aabba wuxuu yidhi hooya horta waxay ku tidhi een saasaa jirta oo qoftii xabso ahayd hawshaasay rabtaa inay qabato waxaan rabtaa guriga inay rahmado aaba madaxuu raxay markaa wuxuu yidhi ha laga fikiro ha ku degdegana mawduucan waa mawduuc aad u culus ka waran haddii lacagta bixin weydo ka waran haddii saas tahay horta runtii intaan orda jikadan galay waan ooyey oo dee waxaan u haystay adduunkiiba halkaa in lagu soo gabagabeeyay yani tusaale ahaan in hawsheedu halkaa ku dhammaatay ama riyadaydiiba isla markii waan isciilkaan biyey hooyaa igu soo noqotay igu tiri wax kastoo dhaca anigaa ku garab taagan aabbay ku noqotay markaa gudahay wada galeen way wada hadleen xurguf runtii aad u dheer baa dhex martay ugu dambeyn aabba wuu ogolaaday isagoo runtii madaxa luuxay markaas hooyo waxay ugu tiri wax kasta gabadheedu samayso xataa haddii guriga la rahmaday lasoo celin waayo aniga hadda jeeg saxiixaya haddii ay gabadhaasi lacagta ay bixin weyd in aan guriga lacagtiisa bixiyo saasna haddana waxay igu soo noqotay riyadeedii rajadii aan ka lahaa inaan hawshan sii ambaqaado
xafsa nuur nuux ibraahin waa gabadh da'yaroo dee cashay waad maqlaysa sheekadeeda hadalkeeda waxaa ka mid ah waxay tidhi xitaa hooyada iyo aabahayba gaadhay inay isku qabsadaan si niyada bay u hadlayso kal iyo laaba
hebel laabta u furan baan maqlay aad iyo aad laakiin ismaaciil waxaa la yidhaahdaa haddii qofku uu rabo inuu meel gaaro ma jirto n wiish loo raaco oo fudud si fudud kuu geena waa inaad jaranjarada fuushaa oo maalinba markaad saas usii fuulayso markaad daasho waa inaad xoogaa inta yaro nasato haddana haddana aad sii socoto aad sii socoto mararka qaar baa dhacaysa inaad dib usoo yar noqoto marka waxaan rajeynaynaa xafso in iyadoo intaan ka niyad wanaagsan oo wax badan qabatay in mar kale barnaamijkan ay kusoo noqoto dhallinyarada maanta waxay u waramaysay wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatan kaalimihii sugaanta ayaan jaleecaynaa ismaaciil ogo hordhoweed codka hibo maxamed aad maqashay waa ka haddana soo socda hibo waxaynu kusoo booqatay magaalada tan washington shalay oo axad ahayd toddobaadyada soo socdana kolleyba barnaamijka caweyskay marti ku tahay haddii aan la idmo bal codkeeda macaan aan dhegaysan hibe maxamed
isku xisab bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa xerya sama ku noolban xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xoojee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xoojee ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfanaysiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqadayaxii
waaw waaw caasha ay way dananaysaa soo ma aad iyo aad wax in yar baad nooga sii xaday miyaa kaydkii aad soo waday waa in yar waxaan isleeyahay dadku ma sii sugi karaan wax yar carabka u sii saar hay hay Markay- markay malabsadaanna hay barnaamijka ku sugaan caweyska washington anigu waxaan sugaya kolba labadiina luuqadood markay is helaan labadee luuqadood adoo heesay iyo hiboo heesaysa mahibo mahibo joogtaan heesi karaa ismaaciilow taasi Aad waa iyo- waa cadgudub aad u weyn intaasi balaanu ku dhaafno codka macaan ee hibe maxamed maxay noo xiga ismaaciil dhinaca ciyaarahan filaya in dadku aad u sugayaan caashay waa axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyeyba
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno horyaalka premier liiga dalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa waxa ay halis ugu jirtaa in ay seegto ka qaybgalka koob koryaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda kadib markii shalay ay ka badin weyday kooxda arsenaal ciyaar ka dhacday garoonka kooxda man city ee etihad stadium ayaa waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda man city waxay u baahneed inay baliso kulankaasi islamarkaana ay baliso kulanka kale ee uga harsan horyaalka premier liiga si ay u xaqiijiso inay kaalinta afraad ugu yaraan ku dhammaysato si kastaba barbardhicii shalay ayaa wuxuu albaabka u furaya kooxda ma united oo haddii maalinta talaadada ah ay ka badiso kooxda west ham united kaalinta afraad ee horyaalka premier liiga soo geli doonta ciyaarihii kale ee dhacay horyaalka premier liiga dalka ingiriiskana kooxda tottenham hotspur oo martigelisay naadiga southampton ayaa waxaa looga adkaaday gool iyo laba gool oo kooxda southampton ayaa laba gool ku adkaatay kooxda liverpoolna waxay labihii eber ku garacday naadiga watford oo ay ku martigelisay garoonka anfield horyaalka la liigaha dalka sbein kooxda atletico madrid ayaa ka hartay loolankii loogu jiray hanashada horyaalkaasi kadib markii shalay laga adkaaday oo ay ka badhisay kooxda ugu hoosaysa horyaalka ee labante oo labiyo hal ku garaacday atletico madrid waxay iminka saddex dhibcood ka dambaysa kooxda barcelona oo shan gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga isbanyol maadaama barcelona ay dhinaca is-aragga labada kooxood kaga horrayso kooxda atletico madrid xitaa haddii laga adkaado barcelona kulanka kale ee ka harsan horyaalka iyada ayaa qaadi doonta si kastaba barcelona waa inay iska ilaalisaa kooxda real madrid oo saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga valencia islamarkaana iminka hal dhibcood oo keliya ka dambaysa kooxda barcelona barcelona waxay u baahan tahay inay badiso kulanka uga harsan horyaalka halka realna ay rajaynayso inay badiso kulanka u harsan islamarkaana barcelona taaka loo dhigo ciyaarihii kale ee dhacana naadiga selta vigo ayaa gool iyo eber kaga adkaatay naadiga malaga aibar oo martigelisa naadiga real batisna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda getafe ayaa hal iyo hal waxay isla dhaafi waayeen naadiga sporting gayon halka las balmas iyo atletico bilbawna ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah naadiga real sociedad ayaa waxay laba iyo hal kaga adkaatay kooxda rayo vallecano halka sevilla oo martigelisay naadiga granadana looga adkaaday afar gool iyo gool villarreal oo martigelisay kooxda deportivo la coronyadan waxaa lagu dhuftay labo iyo eber dhinaca kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa ayaa waxa uu sheegay in uu iscasili doono kadib markii uu ku guuldaraystay in lix sano oo ciyaaraha laga ganaaxay laga laabto maxkamadda dhexdhexaadinta ciyaaraha ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano kaas ayaa waxa ay maanta shaaca ka qaaday in ay ganaaxaasi ka dhigtay oo keliya afar sano si kastaba waxa ay ku guuldaraysatay in ay aqbasho codsigii balatini oo ahaa in gebi ahaanba ganaaxaasi meesha laga saaro waxaana go'aankan kadib uu lixdan jirkaasi u dhashay dalka faransiiska shaaca ka qaaday in uu iscasili doono balatini iyo madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee viva seblater ayaa sanadii lasoo dhaafay waxaa lagu helay dembi ah in laba milyan oo lacagta faranka dalka switzerland ah ay u qaateen si aan sharci ahayn ugu dambayntiina weeryahanka kooxda arsenal dani welberg ayaa shaki waxauu iminka ku jira ka qaybgalkiisa koobka qaramada qaaradda yurub ee bisha soo socota ka dhici doona dalka faransiiska kadib markii uu jilibka midig ka dhaawacmay ciyaartii shalay kooxdiisa ay la yeelatay naadiga manchester city jirkani u dhashay dalka ingiriiska ayaa waxa uu dhaawac toban bilood ah ka soo laabtay bishii februari waxaana kulankii shalay laga saaray daqiiqadii uun kadib markii uu dhaawac soo gaaray macalinka kooxda arsenal arzan wenger ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay dhaawaca soo gaaray ciyaaryahan welberg islamarkaana maanta lagu samayn doono baaritaan kaasi oo shaaca ka qaadi doono heerka uu la egyahay dhaawaca soo gaaray xiddigan u dhashay dalka ingiriiska xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh iyo xubinta ciyaaraha haddaynu intaas kaga nimadno caasha hiba nuuraynu ka nimi ay xaggaad ina geeni tan aan kuu daayo markaan adigu intaadna waddo haye waxaan maqli jiray halkaad imarisaba kuu dhiibay dee mar haddaad hibo keentay hibo oo ma garanaysaa qof eh, codkeeda usoo dhadhowaan kara ay ayaa soo qabanaya laakiin fanaan walba ismaaciil oo codkiisa gaarka ah ee lagu jecel yuhu leeyahay noociisa aad iyo aad waa ruun xaddi iyo weliba heesa dareen waaw waa heesaanan maalmahan maqal oo aad u macaan ruun xaddi saban codkeeda macaan codkaasi macaane fanaanada ruun xaddi saban ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan leedma galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waa anigoo ahaa caashe ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada oo maxamed cabdi xasan sandheere inoo joogay dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.